iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee korintoska koowaad sino aad u xun meel walba waxaa laga maqlay in dhexdiinna ay sino ku jirto sinada caynkaas ahna xataa dadka aan yuhuudda ahayn ma qabaan taasoo ah inuu midkiin naagtii aabbihii haysto weliba waad kibirsan tihiin kamana aydnaan calool xumaan si kii waxaa sameeyey dhexdiinna looga saaro waayo runtii in kastoo jidhkaygu idinka maqan yahay ruuxaygu waa idinla joogaa oo sidii aniga oo jooga ayaan kii waxaa sameeyey ku xukumay magaca rabbigeenna ciise markaad idinka iyo ruuxayguba isugu timaadaan xoogga rabbigeenna ciise waa inaad kaasoo kale shayddaanka u dhiibtaan in jidhku baabba'o ruuxuse badbaado maalinta rabbiga faankiinnu ma wanaagsana miyaydnaan garanaynin in in yar oo qamiir ah ay cajiin oo dhan qamiiriso qamiirkii hore iska sifeeya inaad noqotaan cajiin cusub sidii idinkoo aan qamiirsanayn waayo masiixi ah kormariddeenna waa la sadaqeeyey haddaba yaynan ku iidin qamiirkii hore ama qamiirkii xumaanta iyo sharka laakiin aan ku iidno kibista qamiirka la' ee daacadda iyo runta ah waxaan warqaddaydii idinku soo qoray inaydnaan kuwa sinaysta raacin ulama jeedo kuwa sinaysta ee dunidan iyo kuwa damaca badan iyo kuwa wax dulma iyo kuwa sanamka caabuda waayo hadday sidaas tahay waxay noqon lahayd inaad dunida ka baxdaan laakiin hadda waxaan idiin soo qoray ha raacina qof walaal la yidhaahdo hadduu sinaysto ama wax badan damco ama sanam caabudo ama wax caayo ama sakhraamo ama wax dulmo waa inaydnaan kaasoo kale xataa wax la cunin waayo maxaa iigu jira inaan xukumo kuwa dibadda ah idinku miyaydnaan xukumin kuwa gudaha ku jira kuwa dibadda ah ilaah baa xukuma idinkuse kan sharka leh dhexdiinna ka saara